bsmi lah bsmi illahi raxmaan raxiim ugu horreyn waxaan halkan ka salaamo shacabka puntland shacabka puntland guud ahaan guud ahaan shacabka soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan gaar ahaan shacabka puntland bahda media bahda media cid kasta oo cid kasta oo suura gasho inay dhegeysato inay dhegeysato ama fiirsato programkan programkan assalaamu calaykum assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu shirkan jaraa'id shirkan jaraa'id yani suuqin yeelay maanta yahay kusaabsan yahay warqad ka soo warqad ka soo baxday xafiiska madax xafiiska madaxweyne ku-xigeenka oo ciwaankeeda ciwaankeeda ujeedadeedu yahay shaaka fari shaaka fariisin shaka farintintaas waxay ku socotaa ciidanka ciidanka booliiska dowladda puntland dowladda puntland ogeysiin dhammaan ciidamada booliiska meel kastay joogaan ogeysiin wasaaradda maaliyadda dowladda puntland ogeysiin wasaaradda amniga iyo dowladaha dowladaha hoose puntland ujeedo ujeedo fariisin waxaa dhamaan waxaa dhamaan warqadaanta warqadaan iyo ogeysiinta ku tahay lagu wargelinaya lagu wargelinaya in shaqadii laga shaqadii laga fariisiyey ilaa amar dambe ilaa amar dambe taliyaha ciidanka taliyaha ciidanka booliiska dowladda puntland abdulqaadir abdulqaadir shira faarax erig maantoo taariikhdu maantoo taariikhdu tahay agos agos toddobiyo labaatan toddobiyo labaatan labaatan labaatan toddobiyo toban waxaa ku saxiix waxaa ku saxiix wacan fulin wacan cabdixakiin cabdulaahi cabdulaahi cumar camir madaxweyne ku-xigeenka dowladda puntland waxaan rabaa marka waxaan rabaa marka inaan ka faalayo faalayo sababta ay ku timid sababta ay ku timid iyo aasaas iyo aasaaskeedii meeshu ka bilowday shalay shalay sideedii subaxnimo subaxnimo fadhiyakayga fadhiya waxay soo wacay waxay soo wacay madaxweyne ku-xigeenka wuxuu weydiiyey inaan ka warqabo inaan ka warqabo case labiyo toban labiyo toban arday oo laga sii daayay oo laga sii daayay saldhigga dhexe ee garow waxaa lagu jawaabay waxaa lagu jawaabay madaxweyne ku-xigeenka haa madaxweyne haa madaxweyne waa la socdaa waa la socdaa taliyahay waana ii sheegay waana ii sheegay waxaana kusii daayay sharciga waafaqsan sharciga waafaqsan wuxuu weydiiyey wuxuu weydiiyey wuxuu amray wuxuu amray inaan shaqada ka joojiyo taliyaha amar dambe ilaa amar dambe inta laga baaray inta laga baaray kayskaas waxaan ka codsaday waxaan ka codsaday amar qoraal amar qoraal inuu keeno inuu keeno sidaan shaqada uga sidaan shaqada uga joojiyo kadibna kadibna wuxuu yidhi waxaan wuxuu yidhi waxaan bixinayaa amar afka amar afka ah oral order oral order shaqada ka jooji shaqada ka jooji kuma joojin karo kuma joojin karo oral mawaadin mawaadin haya oo shaqaya oo shaqadiisa ugu maqan shaqo ugu maqan shaqo gobolka dhexdiisa gobolka dhexdiisa magaalada murtilo magaalada murtilo ku maqan oo shaqo qaran oo shaqo qaran aan uga diray shaqada inaan ka joojiyo shaqada inaan ka joojiyo abaal gud abaal gud xaq u leeyahay uma leh shaqada uma leh shaqada laga joojiyo oo hadii adigu madaxweynaha ka joojinayso warqad qoraal oo amar qoraal oo amar isi tan adiga kaaga joojinayo soo saarayo soo saarayo waa hagaag baan waa hagaag baan madaxweyne xukuumadka sidaa darteed warqadan darteed warqadan soo saaray aan hadda idin aan hadda idin akhrinayo waxaan rabaa waxaan rabaa inaan inaan puntland puntland u xaqiijiyo xaqiiqada xaqiiqada dadkaa la sii daayay waxay ahaayeen halkaan waxaan ku hayaa halkaan waxaan ku hayaa warqadaha saldhigga dhexe saldhigga dhexe dhamme dhamme maxamuud maxamuud muuse bile muuse bile warqadaas warqadaas ku socotay isoo diray xuleya taariikh xuleya taariikh kow labaatan kow iyo labaatankii waxaa sareeyay waxaa sareeyadiin axmed muuse saldhigga ku soo saldhigga ku soo xiray wiilal tiradoodu dhan tiradoodu dhan tahay saddex iyo toban saddex iyo toban kuwaas kuwaas oo ku eedeysnay oo ku eedeysnay ku eedeeyay in ay yihiin in ay yihiin robery ama robery ama burcad dadka dhaca dadka dhaca hase yeeshee hase yeeshee kuma keenin kuma keenin wax muujinaya wax muujinaya in ay dembiyadaas ay dembiyadaas galeen qalabkii dembiga qalabkii dembiga lagu galay iyo qalabkii ay iyo qalabkii ay midna laguma keenin midna laguma keenin taariikhdu markay taariikhdu markay ahayd afar iyo labaatan afar iyo labaatankii waxaa kormeer waxaa kormeer noogu yimid gudoomiyaha gudoomiyaha maxkamadda derajada koowaad oo ay la socdeen oo ay la socdeen garsoore garsoore iyo kaaliyaha iyo kaaliyaha maxkamadda saldhigii ba yimaadeen saldhigii ba yimaadeen u kormeeraan saldhigga waxa yaala saldhigga waxa yaala waxay waxay yidhaahdeen waxay yidhaahdeen maxay ku xiran yihiin maxay ku xiran yihiin tobanka wiil tobanka wiil keena keena wixii lagu qabtay wixii lagu qabtay waxaan u sheegnay waxaan u sheegnay in uu noo keenay noo keenay muxyidiin muxyidiin oo yiri wixii aan wixii aan qabtay qabtay ee ay wateen ay wateen ayaan idin ayaan idin keenaya noomana keenin noomana keenin haddaba haddaba waxaa wacay waxaa wacay maxkamadda maxkamadda ay wacaysaa muxyidiin wacaysaa muxyidiin oo ku tiri oo ku tiri maxkamadda keen maxkamadda keen wiilasha wiilasha iyo wixii iyo wixii aad ku qabatay taariikhdu markay taariikhdu markay ahayd iyo labaatan iyo labaatan waxaa kormeeray kormeeray ugu yimid taliyaha qaybta taliyaha qaybta booliis gobolka nugaal gobolka nugaal wuxuu arkay wuxuu arkay maxaabiis maxaabiis xiran wuxuu yiri wuxuu yiri wiilashaan wiilashaan ma u haystaan ma u haystaan galdacwadeed galdacwadeed iyo dembi muujin iyo dembi muujin waxaan ku niri waxaan ku niri uma hayno waxaa waxaa waxaana wiilasha kamid ahaa kamid ahaa laba wiil t b qabta t b qabta oo daawo ka qaadanaya daawo ka qaadanaya magaalada magaalada iyo iyo arday ah kuwa arday ah iskuulkoodii dhaafay iskuulkoodii dhaafay kuwaas oo ka haray oo ka haray dadkii dadkii timaha laga jaray timaha laga jaray ee ganaaxa ee ganaaxa lagu qaadayay lagu qaadayay ee kantaroolka kantaroolka laga sii daayay laga sii daayay dadka loo haysta loo haysta taliyaha gobolka nugaal gobolka nugaal waa dhalinyarada nooca dhalinyarada noocaasa halkaa waxaa ka halkaa waxaa ka cadaynaya dad la ganaaxay dad la ganaaxay inay jiraan maxkamadina ma ganaaxin maxkamadina ma ganaaxin cidda ganaaxday cidda ganaaxday waa la isweydiinaya waa la isweydiinaya waa la galo cidda ganaaxday cidda ganaaxday oo lacagta ka qaaday lacagta ka qaaday oo timaha ka xirtay oo timaha ka xirtay wadanka wadanka dawlad baa ka dhisan sharci sharci nidaam iyo nidaam iyo dambeyn buu leeyahay constitution buu leeyahay buu leeyahay lagu kala lagu kala dambeeyo oo lagu hogaamiyo oo lagu hogaamiyo maamulka dawliga shuruuc baa jirta shuruuc baa jirta ciidanka booliisku shaqeeyo koodija binaale koodija binaale ciqaab xeerka ciqaab xeerka habka ciqaab xeerka habka ciqaab wixii aan waafaqsanayn wixii aan waafaqsanayn procedure procedureka ama waxa la yidhahdo ama waxa la yidhahdo binaale sura binaale ama final ama final procedure wixii aan waafaqsanayn aan waafaqsanayn oo lagu soo xiro oo lagu soo xiro saldhiga waxay muujinaysaa waxay muujinaysaa inaanay jirin inaanay jirin shuruucda waddanka inaan loo hogaansanayn inaan loo hoggaansanayn procedure binary procedure binary wuxuu amrayaa wuxuu amrayaa afartan iyo sideed iyo sideed saac wixii ka badan wixii ka badan garsooro la horgeeyo garsooro la horgeeyo oo la weydiisto oo la weydiisto xalaalayn xalaalayn haddii case haddii case u dhiman tahay u dhiman tahay baaris ama ama sanayaashi sanayaashi ama maqaan qayb ka maqan tahay ardayda la soo ardayda la soo xiray kow iyo labaatan fal kasta ha ku jireen fal qofku dambi waa geli karaa waa geli karaa da' kasta laakiin wuxuu u baahan yahay in sharciga la waafajiyo kow iyo labaatankii kow iyo labaatankii waa sii daayay lix maalmood bay lix maalmood bay xirnaayeen garsoorana lama garsoorana lama horgeyn waxa ibi dhalinsa waxa ibi dhalinsa oo muujinaya oo muujinaya in lagu hay in lagu boobay iyo qalabkay ku boobay qalabkay ku boobay cidii cidii dacweynaysay midna lama keenin midna lama keenin saldhig boobiga lagu qoray dacwada loo dacwada loo statement lagama statement lagama televisiona lagama televisiona lagama dirin ma aha ayaga ma aha ayaga oo kaliya dhammaan saldhigyada dhammaan saldhigyada waxay ku soo booqdeen ku soo booqdeen hay'adda xuquuqda aadamiga waxa waxay soo booqdeen waxay soo booqdeen booliiska magaalada magaalada garow dhammaan waxa ka dhammaan waxa ka qaarkood xiran yihiin saddex bilood iyo afar bilood iyo afar bilood horgeyn maxkamad halkaa waxaa ka halkaa waxaa ka muuqanaysa inaan la daryeelin inaan la daryeelin xuquuqda xuquuqda shacabka dadku dembi waa geli karaa waa geli karaa laakiin waxay leeyihiin hab loo saxo hab loo saxo qofka marka la xirayo marka la xirayo ama la xukumayo xitaan ma ahayn la dilayo waa la saxaa dadka jeel baa la geeya jeel baa la geeya jeelka waa lagu saxaa jeelkay ku jiraan jeelkay ku jiraan sanadood dhowr sanadood waan tagay maalin waan tagay maalin nambar aad u fara nambar aad u fara badan ayaan ku arkay ayaan ku arkay waan xukunay waan xukunay waan galdacwadeed waan galdacwadeed lahayn oo jeelka isaga oo jeelka isaga jira waxaan tagay saldhiga waxaan tagay saldhiga dambe muxudiin bay xiran yihiin waxaan tagay saldhiga waxaan tagay saldhiga dambe muxudiin bay xiran yihiin madaxweyne madaxweyne ku-xigeenka wasiirku tagay maalinta ku tagay maalinta waxaan weydiiyey dadka noocaas dadka noocaas inay xiran yihiin xuquuqna ay leeyihiin xuquuqna ay leeyihiin sharciga loo leeyahay sharciga hadday dambi galeen hadday dambi galeen wuxuu iigu jawaabay iigu jawaabay wax jawaabaan qancin waan ogahay waan ogahay laakiin cabdiweli baa mas-uulka sidaas iigu jawaab sidaas iigu jawaab waxaan leeyahay marka waxaan leeyahay marka cid kasta oo mas-uuliyad oo mas-uuliyad ama maalin ama maalin hay ama bil hay ama bil hay ama sanad hay xuquuqda xuquuqda dadka waa lagama maarmaa lagama maarmaa waa in la ilaaliyo waa in la ilaaliyo haddaan la ilaaliyo haddaan la ilaaliyo dadku dadku marka dambe kolley marka dambe kolley ahaan maya ahaan maya dad qaar baa qaar baa kici waayo lagu yidhi lugooda lagu yidhi lugooda soconay marka saliga imanaya maantana dhaqaaq maantana dhaqaaqi kara
Gracias.
hadda umahadawaa wanaagsan anigu taliya ahaan laba jeer baa laba jeer baan ogaan karaa korbeer ku toban sheegareeyo cidda iyo waxa ku xiran iyo isboortka taliya qaybta ugm madaxdaiga kama ahaadin muxidin waxaa loo magacaabaa iyo muhaadaraad halkan waxaan hadda ka arinayay lagu eedeyn muhaadaraadkagixisa midna ee lagu eedeynayay magaalada magaalada faalaxun ka samaysay muxidiin shaqada hayo maaha shaqadii loo imaaday waa shaqadii ciidanka qaybta nugaal ay lahayd hooyan shaqadu hayo waxaana waajibaadshaqada booliishaqada booliis shaqada la dagaalanka argagixisa ko qodobka labaad waxa weeye la dagaalanka puntland magaalada garow oo keliya aaway magaalooyin magaalooyinkii kale ko ko garow waxay ku taala xuduntii wadanka muqaadaraadkii argagixisadii iyo